diyaarada aan la aqoon ayaa maanta duqayn ka geystay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya saraakiil iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in duqaynta lagu beegsaday xarumo loo malaynayo inay leeyihiin ururka al-shabaab haddaba saare cidlanuur ayaa duqaynta iyo khasaaraha ka dhashay waxay ka waraysatay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir nuur sidi runtii duqeyn ayaa ka dhacday jilbarka iyo derdershe meel udhaxaysa runtii oo tog oo maxaan ku yidhahdaa buurtan oo bacadka maxaan ku yihahda bacad bacadka shalabo la yihahda buur is oo ku dadbanaa jirta badweynka hindiya iyo dhulka maxaan ku yahada udhaxaysa saa leedahay marka tog baa meesha maxaan ku yihahdaa tog weyn baa ku yaala ama god godkaas ay ka dhigteen maxaan ku yihahda meel saldhiga in dhawaaleedba oo ku sugan shan bilood ilaa lix bilood halkaasi maxaan ku yidhahdaa waxaa ufuran marka xeebta halkaasoo doomo qarsooday maxaan ku yihahda intay kala imaadaan kala soo daan jirin marka ay kala soo degi jireen oo meelaha ay ka weerar tegi jireen bay ahayd muqdisho ilaa iyo marka ama dhabagalka maxaa jidkan weyn isku xiran muqdisho iyo sharambood adigu si kastaba hatee meeshii xalay ilaa iyo saakay waa la duqeeyey marka dee nimankii khasaara kasoo gaadhay waa gartay marka khasaaraha intaad og tihiin ilaa imisa ayaa ka dhintay horta xalay duqeyntii waxaa kaga dhimatay saddex iyo labaatan ayagoo aasaaya saddex iyo labaatan qabri maxaan ku raha waa la arkay kadibna maxaan ku raha laba caasi isticmaali jireen ama laba hoome ama laba mataatuusa ay soomaali utaqaano ay meelaha iyo dhabagalkii iyo maxaan ku rahda ay ku socon jireen macnaha runtii halkaasi ku gubteen gaari oo qori biten ama qori masacdu saarnaana halkaasuu kaga gubtay maqasiin oy wax ku xaraysan jireen oo loo maleeyey marka duqeyntii markay dhacday qarax weyn sameeyey oo halkaas oo dhan wada gubteen macnaha maqsiinkaasna wuu ka gubtay intaada hore dhacan anagu hayna waay waan gartay marka dhowr iyo labaatan saddex iyo labaatankaas horta waa maxaan ku raha waa la hubaa qabuurahoodii baa la arkay ayagoo aasiya saakay duqeyn baa haddana ku timid ayagoo wax aasiya macnaha oo haddana kusoo aruuriya raba inay guuraan wixii haray wixii habkan oo xalay saa u kala carin markay isoo noqdeen haddana duqeyn kale la dhex dhigay saakay waa tay marka dadki kale ee eryada ka ag dhawaa iyaga wax dhibaataa hoos soo gaadhay ma la sheegay toddoba oo kalluumaysato ah inay hore u wateen markii duqeyntii saaka markay dhacday laba doonna kulli kaba ayaga oo isticmaali jireen halkaasi ku burbureen laakiin rag shacab ah oo kalluumaysato u badnaa toddoba inay wateen oo nolol inay ku wateen oo raqii ruux hadda meel ay la aadeen annagu aanan garanayn oon ku daba jirno ayaa jirta waan gartay marka yaa lahaa diyaaradan markaa weerarka geysatay xalay iyo maantaba de sahri ciidoyahe de waad og tahay oo caalamku uma kala harin de maxaan ku yidhahdaa nimankan sidii soomaaliya looga qaban lahaa oo soomaaliya asaageedii ka raaday runtii oo nimankan argixisada oo ooba oo shaqadoodiiba ay ku dhamaanayso isnidaamin macnaha ooba jahi jihadiid ah ooba diin iyo wax toona aan shaqaba ku lahayn marka dee caalamka dadka naga caawin jiray waay waa tay maaha markii ugu horreysay ee duqeymo sidan oo kalea loo geystay iminka inteed umalaynaysaa gobolka shabeellada hoose inay kaga sugan yihiin al-shabaab sahri ciiday waxay kaga sugan yihiin runtii horta saldhigooda ugu weyn hadda waa meesha la yidhaahdo oo maalin dhow qaraxii weynaa ka dhacaayay oo duqeyntii dugulle dugsiga tababarku weynaa hadda way ka kala way ka way ka hooleeleen halkaas way ka carareen laakiin waa toritoro magaalo baadi ku taalo magaalo weyn oo toritoro liya way kusugan yihiin degmada hadda aan ku soconno sablaale iyadana way kusugan yihin magac ahaan laakiin hawaii iyo dhey tubaaka oo shabeelle hoose ah oo xagka maxaan kura jubbada dhexe annaga aan la wadaagno iyo kuyo barrow oo hadda u ah maxaan ku raha magaalo iyadana sida tortoro oo kale ah dhinacan iyo jilibka iyo xaramka xigta adigu meelahaasay kaga sugaya meelo yaryaas
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur sidi oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga zahra ciila nuur